الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عنوانka maanta waxa weeyaan tanawucu اkhtiyaari الsalafi fii cadadi rakacaati qiyaami ramadaan waxaan kusoo jirnay fiqhu qiyaami ramadaan oo aan usoo qaybinay canaasir badan marka cunsurka maanta na ag yaalla ama jus-iyada maanta waxa weeyaan cunwaankaas ah tanawucu ikhtiyaari الsalafi fii cadadi rakacaati qiyaami ramadaan sida uu u kala duwanaa salafka doorashadiisa oo ku wajahan rakacaadka qiyaamu ramadaan cadadka ay leeyihiin salafka raximahum ullahu waxay ka fahmeen kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalama arrinka ku saabsan qiyaamu ramadaan in uu wusci ku jiro oo aan diiq ku jirinin markii la fiiriyo xayfiyaad badan oo ay ka mid tahay masalan xayfiyaadkaasu waktigaa la dukanhayo waktigaas oo noqon kara awalu leyl oo noqon kara awsatu leyl oo noqon kara aakhiru leyl waktiga markay cishaha laga baxo awaluleylka noqon kara ama habeenka kale bartiisa noqon kara ama aakhiru leyl noqon kara fiihi saca waktiga uu qofku doono oo awqaaddaas ka mid ah inuu dukado qiyaamu ramadaan ama qiyaamu leyl markii la fiiriyo jamaacada iyo infiraadka waxaa ayadana saca ay ku jirtaa qofku inuu dukado fii jamaaca jamaacada masaajidka ama jamaaco guri uu ka sameeyo fiihi saca keligii inuu dukado hadduu qur-aanka yaqaano oo aan kasal iyo wax la midahu ku dhacaynin inuu keligii dukado oo gurigiisa uu ku dukado fiihi saca waxaa ka mid a sacadaas cadadka la dukanhayo dad baa duka jiray acdaad aada iyo aada u badan dadna acdaaddaas kuwa ka hooseeya duka jireen cadad mucayan ah oo ay iltisaami jireenna ma jirin marka cadadka dukashadiisu wuxuu ku xidhan yahay dadka iyo taagtooda iyo ikhtiyaarkooda haddii aan ka bilowno cahdigii cumar alkhaliifa alraashid cumar bnu اlkhadaab radia allahu canhu waxaan soo sardi doonaa riwaayaad kala duwan oo aan u baahannahay in aada loo fahmo riwaayaad badan oo kala duwan riwaayaadkaas marka waxay u baahan yihiin waxaa dhici karta daahirkooda in uu u dhaxeeyo xoogaa ikhtilaaf ah laakiin marka sidii loo cilaajin hayo ikhtilaafkaasna xoogaa fahmigu u baahan yahay iyo diyaar garow qofka dihnigiisa uu u diyaar garow waxa uu wariya alimaam abubakr ibnu abi shaybata عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أبي وتميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة يقرآن بالمئين يعني في رمضان وروى مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميمن الدارية أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر لبداس روايه midna waxaa wariyey yaxya bn saciid alqaطaan can muxamed bni yuusuf midna waxaa wariyey alimaam malik bnu anas can moxamed ibni yuusuf labada riwaayo marka waxay tilmaamayaan in uu cumar radia allaahu canhu uu dadka ku kulmiyey labadaa nin oo la yidhaahdo ubay ibnu kacab oo ahaa aqra'u asaxaabati lilqur'aan iyo tamiim addaari labadaas nin inuu dadkii u qeybiyey oo markaa ubayina nimanka uu duji jiray tamiimna haweenka uu duji jiray waxaa dhici karta marka inaan laysmaqlin oo haweenka ay u baahan yihiin imaam gaar ah oo marka qiradiisa ay maqlahayaan inuu dujiyo adawaadkan codka lagu baahiyo ma jirin waxa uu leeyahay marka qaari-u wuxuu ku akrinahayey bilmi-iin yacni ragcada yuu wuxuu ku akrinahayay bilmi-iin almi-uun waxa weeyaan qur-aanka suuradaha boqol iyo cadad u dhow ka kooban u yahay almi-uun ilaa qur-aanka wuxuu uqaybsadaa u qaybsamaa alطiwaal almi-uun almahaani almufasal marka almi-uun waa suuradaha boqol aayadood iyo wax u dhow gaarsiisan marka ninka qaari ahoo ubay raximahu اllah radiya canhu waxa uu ragcada ku duji jiray suurad boqol aayadood gaaraysa hal ragco ku dujin waxa uu leeyahay marka dadka markii ay daalku ka bato iyo taagnaantu waxay cuska jireen ulo qiyaamka dheeraantiisa awgiisa mana aanan ka faaruqi jirin buu leeyahay ilaa fajarka awaa-ishiisu ay soo dhoway sidaas bay marka kow iyo tobanka u duka jireen marka riwaayada kow iyo tobanka waxaa wariyey halkan yaxya ibnu saciid alqataan iyo malik ibnu anas riwaayadaas hore waxaa wariyey abubakr bn abi shayba fi lmusanaf riwaayadan dambena malik ibnu anas fi lmuwaطa riwaayaad kalena way jiraan taas markaan ka soo gudubno waxa uu wariyey alimaam almuxadis alfaqih moxamed ibnu nasri almarwasi fii kitaabihi qiyaami ramadaan min طariiq moxamed bni isxaaq can moxamed bni yuusuf can isaa'ibi faqaala halaaثa casharata riwaayadan marka labaad waxaa wariyey moxamed ibnu isxaaq can moxamed ibni yuusuf waxa ay leedahay riwaayadaasu waxa ay dujinaayeen ama ay dukanayeen waa saddex iyo toban waa riwaayo labaad waxa uu wariyey imaam cabdurazaaq fi lmusanaf can daawuud bni qays wagayrihi can moxamed bni yuusuf can isaa'ibi bni yaziid ana cumara bna alkhadaab jamaca annaasa fi ramadaan calaa ubayi bni kacbin wa calaa tamiimim iddaariyi على إحدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصرفون في فروع الفجر رواية صحة وريي الإمام عبد الرزاق في المصنف داود بن قيس أيو كوريي وغيره هي ضحر داود بن قيس وغيره يكوريين محمد بن يوسف أيونا وكوريين marka moxamed ibnu yuusuf waa shiiku haa-ulaaءi اljamaaca yaxya alqaطaan wa malik bnu anas wa moxamed ibnu isxaaq hadda waxaan joognaa daawuud ibnu qays wa gayruhu daawuud ibnu qays wagayruhu waxay wariyeen waxaa la dukanayey oo tamiim uu dujinayey inay ahaayeen labaatan iyo kow ayb daawuud ibnu qays muxuu yahay waxaa la yidhaah daawuud ibnu qays alfaraa addabaaq hiqa istashhada lahu aw istashhada bihi اlbukhaariyu fi ljaamic الصaxiix wa rawaa lahu fi lqira'ati khalfa اlimaam wa fii kitaabi اladab اlmufrad wa rawaa lahu muslim wa abu daawuud wالtirmidiy wbnu maaja riwaayadaas kow iyo labaatanka ninka wariyey waa daawuud ibnu qays iyo kayrkiis hadda kayrkii marka nooma sheegin laakiin daawuud ibnu qays waxa weeyaan nin hiqa ah oo alimaamu albukhaari uu istishhaadsaday fi ljaamici saxiix oo uu wax uga wariyey kitaabkiisa alqiraa'a khalfa alimaam oo uu wax uga wariyey kitaabkiisa aladab almufrad waxaa wax u wariyey alimaam muslim wa abu daawuud waatirmidi waannasaa'i wabnu maaja nin hiqa ah baa wariyey riwaayadaasna oo ah nin raggaasu ay wax u wariyeen ayib riwaayaadka aan soo marnay marka waxaa ka muuqata ubay ibnu kacab iyo tamiim baa laga dhigay a'ima riwaayo kaloo waxaa jirta marka dhehaysa sulaymaan ibnu abi xatmata ayaa haweenka imaam looga dhigay see marka laysu waafajinhay wuxuu leeyahay alimaam alxaafid abu cumar ibnu cabdilbar wqad yumkinu an yakuna tamiimu iddaariyu uqiima linnisaa lianna fii xadiidi ibni shihaab wa huwa ahbatu xadiidin fi hada albaab annahu jamacahum calaa ubay bni kacbin wa rawa bnu cuyaynata can hishaam bni curwata can abiihi ana cumara bna alkhadaab jamaca annaasa fii qiyaami shahri ramadaan alrijaala calaa ubay bni kacbin waannisaaa calaa sulaymaan bni abi xasmata فيمkن أن يkuna تmيm الdاary قيma وقtا للنsاء khulaaصada marka jaمcigaas waxa weeyaan تmيm الdاarي أwqaad buu haween buuji jiray سulaymaan iبن أbي xasmatana أwqaad buu buuji jiray haweenka أma ubay بنu كacbi رadي الlaه عanهu ragga isagaa buuji jiray bacضi riwaayaat waxay leeyihiin waqtiga tobanka la gaaro dambe ayuu isaga tegi jiray imaamnimada oo gurigiisa ku duugna jiray markaasay dadkii waxay dhihi jireen uu dujinaayey abaqa imaamunaa imaamkeennii baa naga dhuuntay bay dhihi jireen ayib wa rawa albayhaqiyu fi sunani اlkubraa can ibni abi di'bin can yaziid bni khusayfata عن الsائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة riwaayadaas marka albayhaqi fi sunan اlkubra uu ku wariyey can yaزيid bni khusayfata can الsaaئb bn yaزيid yaziid ibnu khusayfa wuxuu ku dabaqa yahay ama la sinan yahay muxamed ibnu yuusufkii aan soo marnay muxamed ibnu yuusuf wuxuu wax ka wariyaa assaa'ib ibnu yaziid yaziid ibnu khusayfa isaguna wuxuu wax ka wariyaa assaa'ib ibnu yaziid marka yaziid ibnu khusayfa wuxuu qaraabo la yahay assaa'ib ibnu yaziid muxamed ibnu yuusuf isaguna wuxuu qaraabo la yahay assaa'ib ibnu yaziid labadoodu marka waa laba nin oo qaraabo la ah assaa'ib ibnu yaziid yaziid ibnu khusayfa marka wuxuu leeyahay waxa waktigii cumar ay dukan jireen dadku ramadaanka labaatan ragco dabcan alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay wa hada maxmuulun calaa kayri lwitri arrinkaasna waa inta aan witerka ahayn weeyaan ee markii witerka lagu daro waa saddex iyo labaatan marka qال وkاnوu يقر'uuna بالmiئin وkاnوu yتwaka'uuna عlى ciصyهiم fي cahdi cثmaan بن cafاan radي الlaه عanه min شhidaة القiyاam waxa uu leeyahay dadka marka waxay akri jireen yani imaamkooda uu akri jiray almi'uun waxay ku istaagi jireen ulo cahdigii cثmaan riwaayadii horeet way iطlaaqday yani ma muuqan marka cahdiga ay ahayd waqtiga ay ulaha cuskanayeen laakiin riwaayadan yaزيid بnu khusayfa waxay leedahay cahdigii cثmaan ayay ula cuska jireen qiyaamka oo ku adkaado awgiisa xadiidkaas marka yaziid ibnu khusayfa uu wariyey oo uu soo saaray alimaamu albayhaqiyu fi sunani اlkubraa waxaa tasxiixiyey jamhara min ahli اlcilmi waxaa ka mid ah alimaamu اnawowi fii kitaab khulaasati اlaxkaam fii muhimaati الsunan wa qawaacid اlislaam waa xadiis saxiix wuxuu ku tasxiixiyey kitaabkiisa almajmuuc sharxu lmuhadab waxaa tasxiixiyey taqyuddiin asubki fii sharxi اlminhaaj waxaa tasxiixiyey alxaafid alciraaqiyu fii طarxi tahriib waxaa tasxiixiyey alxaafidu alcayniyu fii cumdati اlqaari waxaa tasxiixiyey alimaamu suyuuطiyu fi lmasaabiix fii salaati taraawiix bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen laa naclamu ana axada min aimati اlcilmi min a'immati ahli اlcilmi min almutaqadimiina qad dacafahu waxay leeyihiin bacdu ahli اlcilmi wax ahlulcilmi ah oo mutaqadimiin ah waa xadiidkaa marka yaziid ibnu qusayfata daciifiyey ma garanayo lama soo gaarin ma hayno yaziid ibnu khusayfa muxuu yahay waxa uu yihi alxaafid ibnu xajar fii fatxi اlbaari waxaa la yidhaaha yaziid ibnu cabdillaahi bni khusayfata waqad yunsabu ilaa jaddihi marka waxaa la leeyahay yaziid ibnu khusayfata qaala yaxya bnu maciin hiqat xuja ثqة xujة وثqه الإmاam أحmed fي riwaaيaة الأثrم وkda أbu xاatim الrاaزي والإmاam النasائي وبن sacd وqad اxتaجa ببن khصayfة mاlik والأئmaة kulهm ninkaa marka يزيد بن khusayfة إmaam الجarح والتacdيل yaحya بnu maعin waxa uu ka yihaahday ثqة xujة alfaada tawhiiqa yacni waxaa la dhihi karaa waa alfaadda ugu sarayda qof wax lagu tawhiiqiyo axyaanan hiqatun xuja waxaa wax ka wariyey malik bnu anas waala'immatu kulluhum ayb yaziid ibnu khusayfa wuxuu wariyey saddex iyo labaatan waana nin hiqatun xujatun وrawى cبدالرزاq عن الxاriث بن cبدالرحمن بن أbي dubاb عن الsائب بن يزيد qاal kunaa ننصرف min القiyاm عlى أxd cmر وqad danى فروع الفجr وkana القiyاm عlى أxd cmر بثaلaaث وعشhريiنa رaكcة marka يزيid riwaayadaas lama kale noqon isagoo xujaة ثiqة ah xadiidkiis uu صaxiix yahay haddana marka keligiis ma aha waxaa la shaarikay oo riwaayadaas la wariyey oo saa'ib isaguna wax ka wariyey sida uu wariyey cabdurasaaq fi lmusanaf alxaarif ibnu cabdiraxmaan ibnu abi dubaab alxaarif ibnu cabdiraxmaan ibnu abi dubaab wuxuu yahay waa nin uu alimaamu albukhaari wax u wariyey fii afcaali alcibaad fii khalqi afcaali alcibaad waalimaam abu daawuud fii kitaabi almaraasiil واإmam msلm والتirmidي والنasائي وبnu maaجة nin sidaas weeya ninkaas ayaa la mushaarakooda oo la wariyey riwaayada saddex iyo labaatan طabعا aلimaam abu cmar بn cabdilbr wuxuu leeyahay hada maxmul عalى أna ثaلaaثa lwitri saddexdaa dambe inay witir tahay na waa la iska garanaya marka labadaa nin oo iqada ah oo ah alxaariث ibnu cabdiraxmaan ibn abi dubaab iyo yaziid ibnu khusayfa riwaayaadka ay wariyeen ama riwaayada ay wariyeen oo saddex iyo labaatanka ah waxay leedahay shawaahid liaahaar waa axaadiis mursala ayb rawaa imaam malik can yaziid bn rumaan anahu qaal كان الناaس يقuمuنa في زmان cمر cمر بن الخطاب في رمضان بثaلاaث وعشhريiنa ركعة وrawى أbو بكر بن أbي شhيبة عن حمayd بن عبدالرحمن عن الحسن عن عبدالعزيز بن الرفيع qال كان أبي بن كعب يصلي بالناaس في رمضان بالمdينة عشhريiنa ركعة ويؤtr بثaلاث وrawى أbو بكر بن أbي شhيبة عن وكيع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجuلا يصلي بهم عشhريiنa ركعة عشhريiن haddaa maqشho marka سddexduna waa la socota yaعnي عشhريiنku waa intii watrka ka horeysay waay saddex mursل weeyaan marka kan koobaad waxaa wariyey يزيد بن ruman kan labaad waxaa wariyey عبدالعزيز بن رفyع kan saddexaad waxaa wariyey يaحيى بن سعيد الأنصاrي oo شhayku mالك ah waa saddex mursل oo صaحيiح ah waxa uu yidhahda shayku اlإslaam almursalu اladii lahu maa yuwaafiquhu aw اladii camila bihi salafu xujatun biitifaaqi fuqahaa xadiidka mursalka ah waa mid markuu yahay hadda saddex weeyaan xadiidka mursalka ahoo wax waafaqsan leh isaga ama ay salafku ku camal faleen waa xuja biitifaaqi alculamaa biitifaaqi alfuqahaa idan marka xadiidkaa uu wariyey yaziid ibnu qusayfa iyo cabdiraxmaan alxaarif ibn cabdiraxmaan ibn abi dubaa oo ay uga markhaati yihiin saddex mursaloo saxiixa laa shaka inuu xujayay ayib waxaan soo marna marka markaan dib u laabano riwaayaadkii kow iyo toban oo soo marnay yaa wariyey yaxya ibnu saciid alqataan walimaamu malik waxaan soo marnay saddex iyo toban yaa wariyey maxamed ibnu isxaaq waxaan soo marnay kow iyo toban kow iyo labaatan yaa wariyey daawud ibnu qays wakayruhu ayib waxaan soo marnay saddex iyo labaatan yaa wariyey yaziid ibnu khusayfata khusayfata waalxaarif ibnu cabdiraxmaan ibnu abi dubaab saddex iyo labaatanka labadaas minfiqaa ay wariyeen yaa markhaati u ah saddex mursaloo saxiixa mursal yaziid ibnu ruumaan wa mursal cabdilcaziiz ibnu rufayc wa mursal yaxya ibnu saciid alansaari idan marka labadaas riwaayo saddex iyo labaatanka ah oo saddex shaahidla waa arag kow iyo labaatanna waa aragnay saddex iyo tobanna waa aragnay kow iyo tobanna waa aragnay see marka laysu waafajinhayo mawaaqif kala duduwan ayaa ka muuqata marka a'immada ka hadashay mas'aladaas jamcinteeda ama daraasaynteeda mowqifka koobaad waxa weeyaan mowqifu alimaam alxaafid abi cumar ibn cabdilbar xoogaa wuxuu u dhaxeeyaa marna wuxuu ley hala jamciyo marna wuxuu ley midaa wahmi ah marna wuxuu ley hala jamciyo marna wuxuu ley midaa wahmi ah middaa wahmi ah midda kow iyo tobanka ah wahmi uu leeyah oo qalad ah yaa sax u leeyahay midda saddex iyo labaatanka cibaaradiisu sidaan weeyaan markii uu wariyey xadiidkaa isagu muwada uu ku wariyey kow iyo tobanka sheegahaya ayuu wuxuu yidhaahday haakada qaala maalikun fii hada alxadiid ixdaa casharata rakca wagayru maalikin yukhaalifuhu fayaquulu fii mowdici ixdaa casharata ixdaa wacishiriina rakca ixdaa wacishiriina ragc ayaa yidhi marka oo khilaafa maalik yuu ahaa daawud ibnu qays wakayruhu waxa uu leeyahay isagu laakiin laa aclamu axada qaala fi hada alxadiidi ixdaa casharata rakca gayru maalik saasuu isagu yidhaha laakiin waxaa la dhihi kara maya dad kale la wariyay yay ahaayeen yaxya ibnu saciid alqaaan so isaguna kow iyo tobanka ma weri yaxya ibnu saciid alqaaan kow iyo tobanka isla weri ayib riwaayada marka yaziid ibnu ruumaan riwaayadiisa ama mursalkiisii markii uu wariyey alimaam alxaafid ibnu cabdilbar riwaayadaas yaziid ibnu ruumaan waxa uu yidhaahday ee maalik uu wariyey fi lmuwada oo saddex iyo labaatan sheegaysa waxa uu leeyahay haadaa kulluhu yashhadu biana riwaayata biixdaa casharata rakca wahmun waqalad maadaama ay jirto riwaayada marka yaziid ibnu rumaan fi lmuwada oo saddex iyo labaatan sheegaysa marka abu cumar wuxuu leeyahay waxaa marka meesha ka muuqanaysa riwaayada kow iyo tobanka wahmi iyo qalad inay tahay daa ixdaa wacishruuna wa ana asaxiixa halaaثu wacishruun wa ixdaa wacishruun isago intaasu soo reeba waxaa saxiixa uu yidhaahday halaaثu wacishruun wa ixdaa wacishruun mar kalena wuxuu yidhaahday ilaa anahu yaxtamilu an yakuuna alqiyaamu في أول ما أمر به عمر بإحدى عشرة ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى 21 ركعة يخففون فيها القراءة ويزيدون في الركوع والسجود إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم وحو ليها مركة لكن وحا محتمل آه inuu qiyaamku wakhtigii hore uu cumar amray kow iyo toban inuu la dejiyo dadka kadibna uu ka fududeeyey qiyaamkii dheeraa oo uu u soo naqliyey kow iyo labaatan ragco oo markaa qiraa'ada ay khafiifinayaan rukuucda iyo sujuuddana ay siyaadinhayaan yacni rakacaad badana soo baxay laakiin isana wuxuu leeyahay ilaa ana alaqlaba cindii fii ixdaa casharata rakca alwahmu laakiin wuxuu leeyahay laakiin aniga agteeda waxaa qaalibka ah kow iyo laba kow iyo tobanka rafco inay wahmi tahay oo riwaayadaasu ay qalad tahay yuu yahay abu cumar waa xaafidu almaqrib waalandalus raximahullah mowqif u eg mowqifka jamciga waxaa istaagay albayhaqiy raximahu اllahu fi sunani اlkubraa wa fii kitaabihi fadaa'il اlawqaat waxa uu leeyahay albayhaqi yumkinu اljamcu bayna الriwaayatayni fainahum kanuu yaquumuuna bإxdى caشharaةa ثuma kanuu yaquumuuna bcishriin wayuutiruuna biثalaaث saa jamcigaas isagu maray marka wuxuu leeyahay markii hore kow iyo toban buu juju jiray ubay raximah اllah radiyaanuhu kadibna labaatan iyo saddex ayaa loo bedelay markii qiradii ay dheeraatay istaagii la taxamuli waayo waxa uu leeyahay kitaabkiisa fadaa'il alawqaad hadal ada kaas u eego wuxuu leeyahay kaana cumaru bnu اlkhadaab radia allahu canhu amara bihada alcadad oo kow iyo tobankaa zamaana uma amara bima ruwiya can yaziid bni xusayfata can isaabi bni yaziid qaala kaana yaquumu kaana annaasu yaquumuuna calaa cahdi cumar fii shahri ramadaan bcishriina ragca yacni iyo witerka waxa uu leeyahay marka jamcigiisa abu bakr albayhaqi sidaa ka muuqata markii horeeto kow iyo toban baa la amray dadka in la dujiyo kadib ayaa waxaa loo bedelay labaatan ragco yacni iyo watarkii la socda alxaafid ibnu xajar isagana fii fatxi ilbaari jamci ayuu u leexda xagga jamciga waxa uu yidhaahday واljمع byn hذه الرiواaيaaت mمkن باkتiلاaف الأحوال ويحتmل أنa ذلika الاkتiلاaف بxasب تطويل القراءaةi وتخفيiفha فحayثu يطيل القراءaةa تقل الركعاaت وبالعكس وبذلika جزم الداوudiي وغyره والعدد الأول موافق لحadيiث عائشة وثاني قريب منه والاkتiلاaف فيma زاد عن العشhرين راaجع إلى الاkتiلاaف في الwتر وكأنه kana tاaرة يوtر بواaحدة وtاaرة بثلاث alxaafid ibn xajar isaga jamcigaas buu sheegay isagana wuxuu leeyahay in la jamciyo riwaayaadkan ayaana mumkin ah waxaana lagu jamcin hayaa xaalaad kala duwan bay tilmaamahayaan kulligoodna sax waayo waxa uu leeyahay marka xaalaadkaas waxa weeyaan markii qirada la dheereeyo ragcaduhu way yaraanhayaan markii qirada la yareeyona ragcaduhu way badanayaan bs sidaasa loo jamcinhaya markii ragcadaha la badiyo qiradu way yaraanayaan cadadkuna badanaya markii qirada la dheereeyo cadadku wuu soo yaraanhayaa ragcaduhuna way dheeraanhaya sidaasna waxaa jasmiyu leeyahay daawudi oo ah shaarix اlbukhaari wa kayruhu cadadkii koobaad wuxuu waafaqsan yahi u leeyahay xadiidkii caaisha meequu ahaa ko iyo toban cadadka labaad waa u dhow wuxuu yidhi cadadka labaad waa kee ya saddex iyo toban wuxuu leeyahay labaatanka waxaa ka badan waxaa lagu fasirahayaa ama lagu xambaarahayaa marna kow iyo labaatana witar noqon jirtay oo halaa lagu watari jiray marna saddex iyo labaatana lagu watari jiray oo saddexaa wataray saas u jamciyey markaas jamcigaas waadax soo maa intaas kadib bacdu ahli اlcilmi jamiicu hadihi الriwaayaat badday ku sugtay waa nasiyey riwaayadii moxamed ibn isxaaq oo ahayd saddex iyo toban badda ku sugay riwaayadii daawuud ibnu qays alfaraa oo kow iyo toban kow iyo labaatan badda ku sugay riwaayadii yaziid ibnu khusayfa oo saddex iyo labaatan aheed badda ku sugay iyadoo riwaayadaas ay saxiixiyeen annawowi wa taqiyudiin subki waalxaafid alciraaqi waalcayni waasiyuuti fii kitaabihi taraawiix riwaayada alxaaris ibn cabdiraxmaan ibn abi dubaab oo ah nin hiqa ah oo bukhaari ugu wariyey iyo keyrkiisba badda ka saddexdii mursal oo saxiixa ahayd badda ku shug yaa soo haray kow iyo tobankii kaliya oo uu yidhaahday alimaam abu cumar waa wahmi iyo kalada soo uu soo reebay marka marka wuxuu riwaayadaas kaliyaha jirta inta kale badda ku yaa wax garan arrintaas wax ma noqon kartaa marka macquul miya sidaas ayib haddii aan u bayrno culammada hadaladooda kala duwan oo mowqifkaas ku aadan waxa uu leeyahay abu ciisa atirmidi fii kitaabihi aljaamic وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة أكثر أهل العلم waxay ku sugan yihiin arrinkii cumar iyo cali laga wariyey markaasa wuxuu ixbaatinhayaa cumar iyo cali inay ka sugnaatay saddex iyo labaatan wa akharu ahli اlcilmi calaa maa ruwiya can cumar wacaliyin wagayrihimaa min asxaabi الnabiy salى اllahu alيه wasalam oo ah cishriina ragca yani طabcan watar la-aan wa huwa qowl الthawriy wabni اlmubaarak wالshaafiعي wa qaala الshaafiعي wahakada adraktu bibaladina bimakata yusaluuna cishriina rakca shaaficina wuxuu yidhi haan soo gaaray beledkeena maka labaatan iyagoo dukan yani aan watar lahayn abu cumar ibnu cabdilbar wuxuu yidhaahday wa huwa cadadka saddex iyo labaatanka ah qowlu jumhuuri اlculamaa wa bihi qaala alkuufiyuun wاshaafici wa akharu اlfuqahaa wa huwa asaxiixu can ubay bni kacbin min gayri khilaafin min asaxaaba hadalkaa bal u fiirsa wa huwa asaxiixu can ubay bni kacbin min gayri khilaafin min asaxaaba yaa warkaas bi annaka ma dhaho xaafid abu cumar waa arrinka saxiixa ka ahuu yidhaahdo ubay ibnu kacab iyadoo marka wax saxaabo oo ku khilaafsanana ayna jirin wa haadaa huwa aliktiyaaru cindanaa annakana sidaas baan dooranna u leeyahay sidaas baa aniga ikhtiyaarkayga u yihi ayib riwaayaad badan baa jira marka oo ka sugnaatay ama laga wariyay cali bn abi aalib oo ay dhici karto gobolkood in laysku xoojiyo waxa uu wariyay abubakr bn abi shayba fi lmusanaf wacallaqahu abubakr albayhaqi fi sunan kubraa walafdu lahu can shutayr bni shakl wa kana min asxaabi caliyin radia allahu canhu anahu kana yaumuhum fi shahri ramadaana bcishriina rakca wayutir bialaa warawaa abubakr bn abi shayba abubakr albayhaqiyu walafdu lahu can abi cabdiraxmaan asulami can caliyin radia allahu canhu qaal dعى القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم وقد قوى البيهقي أثر شتير بأثر السلمي labadaas riwaayo oo cali laga wariyey midna uu shutayr uu ku jiro midna abu cabdiraxmaan asulami bayhaqi wuxuu leeyahay fi sunan kubraa labadood waa isxoojinayaan ayib marka warkii tirmidi markii aan fiirino isagana waxaa ka muuqatay inuu sugahayey saddex iyo labaatanku inay ka sugnaayeen cumar iyo cali bayhaqina wuxuu leeyahay labadaas riwaayo baa la isku xoojinaya waana isxoojinhayaan oo cali laga wariyey ayib waxa uu wariyey abubakr ibn abi shayba wa abu bakr ibn abi dunya fii fadaa'ili ramadaan can caطaaء bn abi rabax qaal kanuu yusaluuna fi shahri ramaضaan cishriina rakca wاlwitru wاlwitra ثalaaثa wa fii lafdi bn abi shayba adraktu الnaasa wahum yusaluuna ثalaaثaةa وcishriina rakca bilwitri isnaadkiisuna waa jayid aharkaas waxaa wariyey abubakr bn abi shayba ibnu abi dunya fii kitaab fadaa'il ramaضaan caطaa bn abi rabax wuxuu leeyahay dadku waxay duka jireen ramadaanka labaatan raqo iyo witr saddex ah ibn abi shayba lafdigiisu waxa uu yahay wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray buu leeyahay iyagoo saddex iyo labaatan dukada witerka uu ku jiro marka haddii ogaa aan ag istaagno aharkaas caطaa bn abi rabaax waa nin taabico jaliil ah oo ah ardadii cabdullahi bn cabaas dadka uu soo gaaray marka taabiciin kaliya miya maya saxaabi soo gaaray waa nin reer maka maka ku noola macnaheedu waxa weeyaan marka wuxuu soo gaaray aharkaas macnihiisu waxa weeyaan wuxuu soo gaaray saxaabo oo joogta oo la dukado saddex iyo laba wuxuu leeyay adraktu الnaasa wahum yusaluuna alaaثata وacishriina raqca bilwitr saxaabuuna la joogay waa taabici saxaabo dhex joogay marka waxaan soo gaaray dadka oo dukada saddex iyo labaatan macnaheedu maxay tahay yacni saxaabo oo joogta maka ayaa lagu duka jiray xaramkii ilaahay saddex iyo labaatan ayb abu bkr بn abi shayba isagana wuxuu wariyey can wakiic an naafic bn cmar qaal kana bn abi mulaykata yusalii bina fii ramaضaan cishriina ragca wayaqra'u bxamdi اlmalaa'ikati fii ragca sanadkiisu waa صaxiix ibnu abi mulayka wuu yahay waa cabdullaah bn cubaydilah bn abi mulayka taabici weyaan hiqa aho faqiih aho madani ah oo soo gaaray ثalaaثiina min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam ninkaas ardaygiisu wuxuu uu leeyahay wuxuuna duji jiray ibnu abi mulayka ramadaanka labaatan ragco waxuuna ku akri jiray ragcadii bixamdi اlmalaa'ika suurad magaceedu weyan waa suuradee suurad fatir weyan xamdu lmalaaika iyadaa malaaika jirta ayb saddex iyo labaatanka marka markaan ka soo tagno saddex iyo labaatan keliya ma jirin cadad kalaa jira marka caddaad kale balse asagii aan ku laabanaya abubakr ibn abi shayba isagana wuxuu wariyey can abilbaktariyi oo taabici ah annahu kaana yusalii hamsa tarwiixaat fii ramadaan wa yuutiru bihalaaث hamsa tarwiixaad waa imis afar meelood oo minto min shan oo waa imis ويtr بثلاث qال الإmام الحافظ أbو cمر بن cبدالبر وruوiيa عشhروuنa ركعة عن علي بن أبي طالب وشhتayر بن شhكل وبن أbي مuلaykة والحاriث الhمdاني وأbي البkتري intaasna waa laga wariyey ayb marka waxaan aadaynaa marka cadad ka duwan kaas oo ah cadad maalikiyadu ay duka jireen oo wakti horena la duka jiro kitaabka la yidhaha almudawana lilimaami maalik waxaa ku yaala waxa uu yidhaahday maalik bacasa ilaya alamiir wa araada an yanqusa min qiyaami ramadaan aladi kaana yaquumu اnnaasu biاlmadinati wa huwa qaala bnu اlqaasim wa huwa tiscatu wa halaaثuuna rakca bilwitri sitt wa halaaثuuna rakca wاlwitru halaaث qaala maalik fanahaytuhu an yanqusa min dalika shayئa waqultu lahu hada ma adraktu الnaasa عalayhi wa hada alأmru اlqadiim aladi lam yazal الnaasu calayh kitaabkiisay ku taallaa maali kitaabkiisa waa lahayn mudawana waxa uu leeyahay amiirkii marka madiine xukumay ayaa wuxuu iisoo dira buu leeyahay risaalo oo uu leeyahay qiyaamka ramadaanka oo madiine lagu dukadaan rabnaa inaan wax ka dhinno marka ibnu qaasim oo ah ninka mudawanada wariyey wuxa uu leeyahay cadadka markaa la dukan jirana waa soddon iyo sagaal ragcadood lix iyo soddon waa shafciga witerkuna saddex buu maalik wuxuu leeyahay marka fanahaytuhu an yanqusa min dalika shay-an waxaan ka nahiyey buu leeyahay inuu cadadkaas wax ka dhimo waxaan ku idhi buu yidhi haadaa maa adraktu الnaasa calayhi arrinkaas intaas uhu waa intii aan dadkii ku soo gaaray anugu waana arrin qadiim ah oo aysan dadku ka zuulin buu leeyahay marka waxaa muuqata yacni wakti dambe un in labaatan iyo saddexdii madiine laga duka jiray ay isbeddeshay warkaasuna waa noo imaan doonaa fii kalaami shaykh islaam ibnu taymiya oo loo bedelay misanaa acdaad kaleeto oo markaa ay keentay dadka un in loo fududeeyo dheeraanta rakacaadka alxaafid ibnu xajar isagu wuxuu soo naqliyey waxa uu leeyahay qaala maalik wa calaa hada alcamal mundu bidcin wa mi'atin wuxuu ka no- soo naqliyay marka alimaam maalik cibaaro kaleeto wuxuu leeyahay sidaa ayaa loo dukan jira arrinkuna sidaas uu ahay mar laga joogo boqol iyo boobo bidcada marka sagaal iyo wax u dhow weeyaan marka bal sagaal haddii laga dhigo maalik wuxuu leeyahay sidan ayuu arrinku ahaa jiray mar laga joogo boqol iyo sagaal sannadood sidaa buu arrinku ahay mar laga joogo boqol iyo sagaal sannadood ayib marka xoogaa marka haddaan aharkaas ama naqligaas xaafid aan fiirino maalik wuxuu dhintay boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii markii hijradu ay waxa uuna yidhaahday arrinkaas buu arrinku ahaa mar laga joogo boqol iyo bidci sana oo sagaalba ka dhig haddii marka hadalkaas uu yidhaahday fii aakhiri cumrihi ama fii caami wafaatihi waxaa soo baxaysa in la duka jiray cadadkaas hijradu markay ahayd sabciinkii ka fahamteen sida hijradu markay sabciinkii ahayd in madiine lagu duka jiray cadadkaas baa ka soo baxaysa ayib taariikhdaas marka sabciin min alhijra madiine saxaababa ku noolaayeen waa ku noolaay yaa ku noolaay waxaa ku noolay jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam alansaari waxa uu dhintay sida la isku khilaafay riwaayo waxay leedahay toddobaatan iyo siddeeddii buu dhintay riwaayo waxay leedahay toddobaatan iyo afartii buu dhintay riwaayo waxay leedahay toddobaatan iyo saddexdii buu dhintay riwaayo waxay leedahay toddobaatan iyo toddobadii buu dhintay isku soo duuduube jaabir bn cabdillaahi wuu noolaay sabciin min alhijra marka uu maalik ka warramayuu leeyahay intaasaa la dukan jiray bal maalik waxaa ka dambeeyey سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وحاول انتهي سنة تسعين أو سنة إحدى وتسعين مركز تاريخ الأهل مركز معناها أثر كاس وحويا مركز الصحابة ومدينة كل نار هي عدد كاس الذي كجري وحكار المدينة naafic oo ah shayku maalik isagu wuxuu leeyahay sida uu alxaafid ibn xajar soo naqliyay waqad rawaahu ibnu wahbin can alcumariyi can naaficin qaala lam udrik innaasa ilaa wahum yusalluuna tiscan wa halaaثiina yuutiruuna minha bihalaaث aniguna wuxuu leeyahay dadkii ma soo gaarin ilaa waxay duka jireen soddon iyo sagaal ay saddex witirka naasona yuu la kulmay ama yuu la mucaasarooday saxaabo badan yaa ka mid a saxaabadu la mucaasarooday cabdullahi bn cumar mawlaha ayib soddon iyo sagaal baa madiine ka jiri jirtay waxaa kaloo jiri jiray soddon iyo lixna waa jirto macnaheeduna waxa weeyaan isbeddel ku saabsan hadda dadku sidii ay dareemaan inay dan u tahay ama ay u fuudan waxa uu wariyey abubakr ibn abi shaybata can cabdiraxmaan bn اlmahdi can daawuud bni qaysin qaal adraktu الnaasa biاlmadinati fi zamani cumar bn cabdilcaziiz fii zamani cumar bn cabdilcaziiz وأbاn بن cثman يصلوna ستة وaلaaثiiن ركعة وyutiruuna بثaلاaث cadadkii hore kal ستة وaلaaثiiن iyo saddexdii lasku daro sagaal iyo soddon أharkaas marka waa صaحيiح sanadkiisu wuxuu leeyahay marka dawud بن qays dawud بن qays raximah اllah waxaan soo gaaray buu leeyahay dadka oo madiina zamankii cumar ibn cabdilcaziiz wa abani ibni cuثmaan iyagoo dukada soddon iyo sagaal laakiin man huwa cumar bn cabdilcaziiz waxau wariyey alimaam abu daawuud fii sunanihi qaal qaala sufyaan hawri alkhulafaau kamsa alkhulafaau kamsa abu bakr wa cumar wa cuثmaan wa cali wa cumar bn cabdilcaziiz khaliifa raashida wey waxa uu wariyey abu bakr aladuri qaala qaala shaaficiyu a'imaة اlcadli kamsa abu bakr wa cumar wa cuثmaan wa cali wa cumar bn cabdilcaziiz cumar ibn cabdilcaziiz oo ah khaliifo raashid ah iyo abaan ibn cuثmaan oo ah cuثmaan ibn cafaan wiilkiis ayaa waxaa sanadkan daabitka oo saxiixa ku sugan waqtigoodii in la duka jiray soddon iyo sagaal abaan ibn cuثmaan waa abaan ibn cuثmaan ibnu cafaan alqurashi alumawi waxa uu yidhaahda yaxya ibnu saciid alqaطaan fuqahaء madiina cashara weeyaan saciid ibn musayib wa abu salamata bn cabdiraxmaan wاlqaasim ibn muxamed wasalim ibn cabdillaah wacurwat ibn zubayr wasulaymaan ibnu yasaar wacubaydاllahi bn cabdillahi bn cutbata bn mascuud waqabiisat bn du'ayd waabaan ibn cuثmaan ibn cafaan wakharijat bn zayd ibn saabit wuxuu ka mid yahay fuqahaء madiinati sabca aabihiis waa khaliifa araashid cuثmaan ibn cafaan sanadkaa saxiixa wuxuu leeyahay marka daawuud ibnu qays waxaan soo gaaray cumar ibn cabdilcasiis zamankiisii iyo abaan ibnu cuثmaan radia allaahu canhu waraximahu iyadoo marka laga dukado madiina fii daari اlhijra fii masjidi rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam soddon iyo sagaal bal waxaa ka warrintiin marka haddii ay maanta taagan tahay taraawiixdii iyo acdaadaasu god bidca ahay ku dha ku dhacday waktigaas haddaa laga soo saarayo fii cahdi alkhaliifa alraashid cumar bn cabdilcaziiz waa abaan ibn cuثmaan iyo jamaahiir taabiciin ama saxaabo ah waktigoodii fii daari اlhijrati fii masjidi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam ayay ku dhacday taraawiixdii god bidco oo hadda laga soo saaraya oo laleeyahay kow iyo toban waa in loo soo celiyo intaas wixii ka badanna waa bidca marka ayaan daro ka badan miyaa jirta ayaan daro ka badan ma jirtaa taas fii cahdi اlkhaliifa ayay god bidcaa ku dhacday hadda waa in laga soo saara ayib afartan iyo kowna waa jirtaa waxa uu leeyahay abu ciisa tirmidi واkhtalafa ahlu اlcilmi fii qiyaami ramadaan fara'aa bacduhm an yusalliya إxdaa وarbaciina rakca maca اlwitri wa huwa qowlu ahli اlmadinati wاlcamalu calى hada cindahum biاlmadina msana waa isbedeshay kow iyo afartan isu soo bedeshay maxaa jira yani fudayd bay ka dareen dirarka iyo taagnaantaba culays keenay waxa uu leeyahay marka bacdu ahlicilmi waxay arkeen abu ciisa tirmidi fi ljaamici saxiix uu leeyahay inuu dukado kow iyo afartan oo witerkii ula socdo waana qowlu ahli lmadiinati yaa yidhi abu ciisa tirmidi wاlcamalu calaa hada cindahum bilmadinati qaala tirmidiy waqaala isxaaq nakhtaaru ixdaa وarbaciina ragca isxaaq ibn raahuya oo ah yani qariin imaam axmed wuxuu leeyahay aniguna waxaan dooranhayaa afartan iyo kow alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhaahday malik waxaa laga sheegay isagana sittin wa arbaciina wa halaatin witri wa huwa almashhuuru canhu intaasna waa laga sheegay ley sittin wa arbaciina iyo halaatin witr isku dar waa imisa ha ya afartan iyo waxa uu leeyay xaafid ibnu xajar can zuraarata bni awfa anahu kaana yusallii bihim bilbasrati arbaan arbacan wa halaaثiina wa yuutir zuraarata bnu awfa ninka la yidhaahdo oo ah qatiilu qur'aan waxa uu basre ku duji jiray arbacan wa halaaثiina wa yuutir intuu watarkaasu leeyahay la waxa u wariyey cadad intaas ka badan abu bakr bn abi shaybata في المصنف عن بن الأسود أنه كان يصلي بهم أربعين ركعة ويوتر بهم ويصلي بين الترويحتين اثني عشرة, اثنتي عشرة ركعة ويقول بين ترويحتين الصلاة وكان يوتر بسبع سندka waa صaحيiح ninka la yidhaahdo cabdالرaحman بن الأswad yuu ahaa waa cabdالرaحman بن الأswad بن يزيد النkhaعي أdraka cmر بن الخطاab waa taabici jaliil ah oo soo gaaray cmar waxaa tarjamadiisa lagu sheegay أnahu xaja ثamaaنiiنa xajaةa وcmrata oo mid kasta uu gaar ugu soo safrayo sideetan xaj oo safar ah iyo sideetan cumro oo safar ah aabbihiisana sidoo kale u ahay alaswad ibn yaziid annakhaci isagana hamaaniina xajan oo safar ah iyo hamaaniina cumratan oo safar gaar ah yuu soo cumraystay marka laba nin oo isdhalay oo cibaadada waktigoodii aada loogu tilmaamay bay ahayd waxaa marka sanad saxiixa uga sugan inuu dujo jiray afartan ragcadood iyo toddoba watar imaam weyaan intaasuu dujido ayib asaga maxaa u dheeri ah wuxuu leeyahay bayna kulli tarwiixatayn wuxuu dukanayey itnatay casharka meeqay isku noqonayo afartan iyo toddoba imaamuu ku yahay afar ragco iyo afar ragco inta udhaxaydana laba iyo toban uu keligiis dukada xoogaa waa la kala raaxaystaa abaaraa lasoo nastaa intaa la nasanayo isaga furso waayo waa ka faa'idaystay itnaa cashar dukada markii laysku soo celceliyo waxaa dhici karta inay gaaraan boqol iyo saddex iyo afartan ragcadood yaa dukaday taabicigaas ah cabdiraxmaan ibn اlaswad ibn yaziid bisanad saxiix berri waxaan akri doonaa marka qowlu shaykh اlislaam ibnu taymiya oo ku wajahan masaa-ishan maalinta ku xigtana waxaan akri doonaa haddii alla la gaarsiiyo habeenka tobanka dambe ee dad gobol ay dhahaan maaragtay haddii la dukado mar kale lama duka karo mas'aladaas baan rabnaa iyadana xoogaa inaan tanaawulno isniinta berina hadalka ibnu taymiya aan dhamaystirayna hada bilah towfiq wsala اllah wslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi wasalam يحيى بن سعيد الأنصاري يزيد بن رومان عبد العزيز بن